أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الدرس السابع من دروس السفينة النجاة يا قبل وان ميلن إن شاء الله تعالى كاسو كسابسن شروط الصلاة salaad shuruudadii ah wa hiya min ahami alcibaadaati bacda towxiid dabaan salaad sidiisan ogdiin towxiidkii ilaahay la waxidaw rasuulka risaale isla garaaw kadib rugnagan ka muhiimsan waa islaamka salaad taraadiya shuruudu salaad arkaanu salaadna ee cilmasheenna cilmigan ka muhiimsan oo anka fadl badan waay oo bini aadam baradoo adduunka korshayka nool oo muslim ah salaada shuruudidiia markan faslun haadaa kan faasulinkiwal shalbiya waaye fii shuruudi salaati salaada shuruudiyaalsha ayaan fasilay shuruudo weliba shuruudu sihati salaa shuruudi lamayn shalbahaas toona shuruudu siha lere toona shuruudul wujuuba lere shuruudu wujuubi salaad falam yadkurha almusanifu liwuduuxihaa ow licadami ikhtisaasiha bisalaati qiib kumadi hadhaha geli laakiin shuruudulwujuub i shuruudusiyalir haddi shuruudii salaada ka ansaxa lahayti qofka markii ka waajibta kadub shuruudii ka ansaxaas waay laakiin wujuubka shuruud gaala jir islaamnimay kumudee qofka markii salaada ka waajibaas qof muslimeeni hado sharte naqa daahirsinaanga sharte qofka haddii muslimin hayn salaad maka waajibaas markan shuruudu hadduuna anta ka sheega doognamay waa shuruud oo qofka ka waajibaas waaye shuruudii oo salaada ansa hawsha ka hirinaayo markii salaada ka waajibta qofka muslimka kudub shuruudu salaati salaada shuruudiyaalshe thamaaniyatun siyeed waay dahaaratu lxadathaani xadathayni lamadii xadath ku daa'irhaad waaye wadahaaratu dahaarhaash waaye ani najaasati najaasta laku daa'irhaado fi thawbi maradii iwal bedani bedanka iwal makaani makaanka wasatru lcawrati cawrada la astur waaye واستقبال القبلة قبلة لقابل ويدخول الوقت وقت قلوش واي والعلم أغاذواي بفرضية يا صلاة فرض من ذلك علم لهذا ولا يعتقد أني أن عقيدة سناين ويقف كان آمن سناين فرلا فرض أو من فروض يا صلاة فرض يالش يكون ده أركان تيكون مده سنة سنن إن عقيدة سناين واي واجتناب المبدلات انت والببر يا سي صلاة بري لهاي تكون دور سدوشي والشرط انت صلاة بلك دهجره siyeedkun alla shardi ah dahaaratlxadathayni lamadii xadath lagu daa'irhaada dahaaratlxadathayn maylika weda xadathul asqari wa xadathul akbar lamadaas xadadkiis yaraayay xadadkii weynaayeyba ani laku daa'irhaadaya shardi ah ilaahay rasuulshay maray sala allah alay wasalama laa tuqbalu salaatun bikayri dahuurin salaad mal aqbalaaw daahir laang iyo oo qofka daahirin hayn yani qof aado gaba qof janaabo gaba qof weyse laang e kulli yani kulli asqarkii akbarkiib iskala jaraana salaad muku ansahaas rawaahu muslim imaam muslim sida wiildiyaa waliqowli lmustafaa sala allahu alay wasalama rasuulka goolshaya daliilin ee lifaatimati binti abi xubeeshin gabirtaas macnaa gabirmay haytay ho oo dhiig dareerka dhiya istixaado qabta dhiigga oon hiraana udurka ayaa qabta damul yani istixaada damka leer ayaa qabti markun muslim yani saxaabada sanka dadaalayn cibaadadiiyo rasuulka aan kooyti sidii xugun ahaan iyo aan warsantiya oo mar ciladaasna kasuun siya salaan tugudi lahayd ilaahay rasuulshay aan sheegati marku maadaama ahay safiirka ilaahay fa idaa ma erayhe may suubiya yaa rasuulallah an xaaladaysad waa rasuulka meeray sala allah alay wasalam fa idaa aqbalat ilxaylatu aadada haddii aad ha ka qaabilo macnaha xilliga aadada markii gabirta istihaadadaas qabta dhiig wal shalbiye midibka dhiibka iyo owsaaftisi gadarkii aadada qaba jarta iyo waxyaabahaasa lan fiiriye markuun xugun ahaan inti aadada haada jarta aada yalan qiyaasi inti aadadan ku badagna yani damul yani istihaaday damul fasaada la reh markuu ma rahay idaa aqbalat aqbalat ilxaylatu haddii aadaha ka qaabila fatruki salaata salaada ku taba eri hilligii aadaga dershi hayti salaada ku tab fa-idaa dahaba qadruhaa qadarkii aadada oo lan ka talagalay haddii tabtoona faqsili canki dama dhiiga isku dhadhigo isku nadiifiyo wasallii salaad tukoy daa'imulhadatho ay waqtiga marka galweysa ay soo salaadoorku tukoy wasallii salaadina tukoy rawaahu lbukhaari wa muslim marka taas may daliilin ataa fa aqsili canki dama wasallii marka dahaariya shardee qaala allahu tacaala ilaahay meherey wathiyaabaka fadahir marada wa thiyaabaka fadahir daahir weel thiyaabaka macni sheemay likawide dharka lixadiidi abi hurayrata ana khawlata binti yasaar gibirle rajari khawla binti yasaar atat nabiya sala allah alay wasalam ilahi rasuul shay anseetay faqaalat meerta yaa rasuul allah inahu leysa lii ilaa thoobun waaxidun xaaladteelen lanka caalimkee maylin sheegda kore oo amiinkaeh walkasilin sheegda kor rasuulka waa kana marka saasalan la shoori jari nasiixid diini ee la warsada jari markaasaa ma ertay yaa rasuulallah ana ma ertay aadi iinkoyaasa marana maqaba ilaa hal mar bisa qaba taasna markaan aadada qabaya gundinaade wa ana axyadu fiihi maradaasna aadada xilishee qabe fa kayfa asnacu may suubiye ilan ilaahay ibaadi oo faday gaala ma eray sala allahu alay wasalama idaa dahurti haddii aad daahir nagato aadada koo dhammaata fa aqsiliihi dhig marada dhig marada oo aad aadada xilisha gundinayti dhigooy nadiifsoy huma sallii calayhi kaas ka tukoy ari kaas ka tukoy markaasaa su-aalaha nagday meerhayd ma ertay fa qaalat in lam yaqruj iddamu dhiigga haddii ambana ku warrama ambana maylika wede eleen raadkii dhiigisa kasta haddii lan dhigoo lang nadaami aadada wacni raadsiye ileen xilligaas cilmigan san hormaray iyo waxyaabahan gibro haddii isticmaalayaan oo may leerahay marada lagu ilaaliya waxyaabahaas oo dhan ma jarna xilligaas markuun marada iyo bes iyo iyo jirkiya isaaranay markuun ma erayhin haddii ma ertay su-aala warsatay haddii dhiigii madii la dhigo la nadaami raadshay dhamaaduhayo midibshay maradii kiyaala may la suubiye qaala ma erhay mustafa sala allah alay wasalam yakfiiki mayka kaafiyayey gaslu dami dhiiga dhagooshiya kii filan walaa yaduraki atharuhu raadshay maka dhawaaw macnaa raadka dhiiga dhabmalee dahaarada asalkana saas waay yacni laa yukalifu llahu nafsan markii walaa la daahiriye laleey haddii sheega midub shay zuulaa la zuuliya laakiin haddii midubka zuulu waayo dad malan haysa raadka walba makoo dhawaawa iri sala allah alay wasalam kadalika yacni makaanka nin daahirhaadoo shartee usuun aldahaaratu can ilmakaani yani an inajaasati nijaasan laku daahirhaada kaas way waaha lamadii xadath waay makaankana fi thoobi walbadani walmakaani may kale sharta aha lanka ani marada ushirini daahirhaada lanka salaada tukudaaw bedin shayni daahirhaada makaanka usika tukudaaw ni daahirhaad antan alla shardiye antaas don allan shardiye shuruudiyeeda ana may badaliilinga aha يعني دليل المكان أمره صلى الله عليه وسلم بسب الماء على المكان الذي بال فيه الأعرابي في المسجد الرسول نبغى الرسول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مساعد كجران يلا غير بادية هقالي إلهي باللوغ جاهلة هاي مساعد كحرم الديسي ومساعد ولي إم أوغا مساعد كده كادي saxaabada markuu may ka sagadayan lanka ini garacaan dhaawaad deysaan rasuulka ku reebi markaasaa may baray kayfiyada ini dhiban lahayn kaadada waa la dhaga koreeyin oo lankan biniaadanka la nindhibaatoyn walidaalika malka hadlayaw sheeyga muamarka amba munkarka munkarka wiig malka hadlayaw saas daraadiya nabaga maray dacuuh weeri dhaafo lankan ka dhawaateen markii markuun kaadiis dhammayso masaajidka ka dhammaysada markaasaa maray subuu cala albawli dalwa min almaa yani way waa wadaan biyo korshibaari bes kafaaya kifaaya waaye lankinan dhibteen wa qiyaasan lilmakaani calaa thawbi makaanka may linku qiyaasee marada linku qiyaasee yani marada iyo linku qiyaasee maradii haddii saad leeri liannahu ka thawbi makaanka qiyaasan lilmakaani calaa thawbi waaye liannahu fi mulaamasati albadan kadalika marka may shardaha dahaari la shardiya ani najaasati najaasi lagu daahiraada fi thoobi marada walbedeni bedenki walmakaan lagu daahiraada shardiga lama shardiga sidaa satru cawrati la shardiye cawro in la asturo yaa shardi ee cawro manasheemay waa kullu maa yajibu satruhu wal alla wali in la asturo waajib sharciga ilaahay liannahu muslimiinta min akhlaaqiyaati lmuslimiin may kuma dhaha islaamka hadaaradiisa ilbaxnimiis may kuma dhaha qofka muslimka ee inay cawradiis asturdo megel hadii haddii balaan ay yani o maa yaxrumu nadru ilayhi owrumay leray kulu maa yajibu satru walkast wale in la asturo sharikii waajibi oo yaxrumu nadru ilayhi manaada fiirida xaram ete ya owre lere owre waay qaal allahu tacaala ilaahay meerayhin khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin ziinadiin qaada masaajid kasta makaano tukusho kasta qaada makaano sajuud qaala bnu cabaas maybaa ka fasirey aayadkaas radia allahu tacaala canhumaa almuraadu biziinati athyaab waa laka jeedeer fi salaati salaad salaadiin dharaantiin antuguteen owradiin soo asuro salaad tukudo macnisha saasu sidaha orortay muqni lmuxtaaj iyo kutubta fogahada وحديث حسن ما يبا يعني حد حد هناك حديث حسن أن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائل qof baaloga salaadiis mal aqbalaa weerhi nabaga ilaa bikhimaarin shaash haddii insaarin madasha dobo khimaarka wal madaga daboolaa laga jeeda albaaligu walkhimaaru may waa maa tuqadii bihi lmar'atu ra'saha waidaa wajaba waidaa wajaba satru ra'si madaga in la asturo haddii waajibnagati fasatru saa'iri lbadani owlaa badanka intiis kale waaba kusii sareeya waay kusii markan diinta islaamka ee islaamnimada ee ilbaxnimada islaamka masheegasu qofka ini madashay feedanawradii intii ilaahay cibaado ay macnaa owrada shay oo haddii aad suubidoon ilaahay ajarkoosiyaa waay haddii aadan suubineen ilaahay subxaana wa tacaala dhagan waay dhaganka muslimiinta kumantid macquul ma ee markan qof muslima inay owradiis furunaato cinda salaad wa khaarija salaad salaada banaansha iyo salaada gudaasheeb walidaalika salaada markii laka jara marku ma sharta ah in owrad la asturo owradana sheegnay huduudiye may waaha sheegin in la asturo waajib et amba in la fiiriyo xaaram et isfiiriyowka xaaram waay waa istiqbaalu qiblati qiblada in la qaabulo shardi in qiblada la qaabulo shardi min shuruudi salaad waay ilaahay tacabud waay ilaahay dadka odoonsadi meel qibladan ahayn malan tukudu karo ilaahay qur-aan sheegin meeray waxaythu maa kuntum fawallu wujuhakum shadra almasjid qad naraa taqalluba wajhika fi samaa falanwalliyannaka qiblan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam yalari muxamedow mayka argaana inaad eedan jeelaa markas aada fiiriyaas ilaahay agtiiska qudraadaas inaada masjidulxaraam kacbada qiblo la keenka weel markii beytulmaqdes lantukudaayo waay markaasaa meeray fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam meeleri wejigaa jeedi markii salaad tukadaas masjidulxaraam xaggiis waxaythu maa kuntum fawallu wujuhakum shadra almasjid alxaraam meel alle meele daclada duniyada ka roogdaan masjidulxaraam xaggiisan tukuda markan qofka muslimka ee salaad tukudaw meel alle meele is rooga mayba qaabile masjidulxaraama qaabile jihadii ku jiro qaabile soomaaliya una haddii haddii roon shimaalka gaabalaan hooba bara koo mar bari la gaabale hooba orsi koo mer alle meeli qiblada koo jarto lan tukude shardi min shuruudi salaad waay wa dukhuulu lwaqti waqti galowshee shardee in waqtiga galowna shardi waay salaad ma ansahaas qabla dukhuuli lwaqti ayi salaad salaada muaqad waay liannahu salaada mafruudadee waqti lete hataa raatibada iyo sunanta oo muakadaadka waqti leeyin markuun salaad waqti shay an galna maansahaas ilaahay subxaana wa tacaala waqtiga in galow sharte intaas may la dheera bal galow shileedis ma ee yacni alcilmu bidukhuulihi qofka musalliga ee inay waqtiga gal shardingay may kale shardingay walcilmu ogaado la shardiye bifardiyatiha salaada fardinasha waqtiga in gali in waqtiga gala galoosha in laka cilmi laadiyaan an taqca salaatu fi waqtin salaad mafruudade fi fi yani macrifa dukhuuli lwaqti walcilmu lyaqiiniyu bidaliili maxsuusi in waqtiga in galoona la ogaado cilmi yaqiin laka ogaado daliil maxsuus eh oo la kasaw la dareemow ka ru'yati shamsi iriidya argo hayt markan zawaalu shamsi oo kale iriidya zuuli oo mamay waa daliil dhanni inaad ka ogaato ijtihaad oo kale yacni adilatu waqti daliil kuma dee haddii ay daliilkaas daliil xisi ah iyo daliil dhanni ah wali haadaba yaqiini ah iyo daliil dhanni ah wali haadaba inay waqti galowshay la ogaado waay lan qof waqtiga ini galay in kale shaka ku ku jara salaad ma tukidi karo والعلم هذا إيد أن يسون يسكفير يان وايد هذا كسو ملذ واي واها يعني مرة كار إلك إلك يعني مقدو مقدي قلة مرة كار روابا جر مرة كار ساعة ضون أو ذات كهذا كتوك ده يعني ساعة يعني آل واي آل لا عبري واي آل ذا أنت لك عبري كسوداس ميس بدلاس لكن وقت الصلاة وقت فلكي واي مرة فلك ilaahayn mayle yuuliju leyla fi nahaari wayuliju nahaara fi leyli isbedele waqtiga may waa haddii mararka qaar maalinta dheeradaas iyo amaha qaar hamiinka dheerade maalinta gaabadaas saacadoogin marka adag aragdan isbedelka dhiyaw differencegaasanba waxyaabahaas farqigaas in laka buri aragsanaadoo lan baahanyay oo salaado waqtisha la xaqiigsada haddii waa waqtigii galay inba magalna in la hubiy waayo haddii lan hubiyne aaladun oo laka beeganya haddii siduunan badagna dhagankeegma ee soomaali ahaan hadiiba lisa bar la deero in salaado la tukudi waayo duhur hadii ad haddii la deeroona maylarahay sagaal sa barna asar in la tukudi waayo oo saacadda aalada anan hirin haddii la deero halsaa iyo barna ishada in la tukudi waayo haddii yani iyo oo lan fiiriyaan waqtigii galaynba magal aktharu naas ma fiiriyaan taasaha mee marko maysaha aha waqtigii galaynba waqtiga oo salaadi cibaadada waqti falaki e waayo galowshayna shardiyaas cibaadada aan sahowshayn ay markuu in eedlan hubi waaye waqti galooshay shardu min shuruudi salaad waaye walcilmu ogaado la shardiya bifardiyatiha fardiyati salaati salaada fardnimida in laka cilmi lahaad shardi min shuruudi salaad may kuma daaha salaadan ada tukudaas ini eta salaad farada in laka cilmi lahaad waaye yani walcilmu ogaado la shardiya bifardiyatiha salaada fardnimida in laka cilmi lahaad see lanka cilmi lahaada yani qofka ini ogaado waaye salaadan usitukudohay salaad farad e ni ata yakunu salaatu lmafruudatu fardan wahada laabuda minhu fi xaqi lcaami wagayrihi qofka aamaga ah iyo qofka caalimka aba ini salaada farad ni ata inuu iska cilmi lahaado yani qaala sharqaawiyu hada shardun likuli cibaadatin fakana alowlaa isqaaduhu yani cibaado kasiyo shardan ata markun farad sheegun salaadun ini farad in lakel wa allaa yactaqida farda min furuudiha in qofka an taawina ictiqaadni waaye faral oo min furuudi salaati kumid eh faral oo salaadi fardiyaasha kumid eh ini qofkii an ictiqaadin oo mucayan eh sunno aninin taawin waayo wahuwa man lam yaxmil darafan min alfiqi yahtadii bihi ilaa baaqiihi yani mayba maalan maybwaaha rukuugii oo kale yani sunno ay aaminsan yihin ama salaadii aad takbiirta hirishidii oo kale yani sunnaed qiraa'atulfaatihat oo kale yani sunna saas oo kale qof ictiqaadsan salaadiis ma aan saas liannahu sharta min shuruudi salaad yaa ku khalalku ka jara wa allah weliba arrintaas oo kale may eed yani khataran ata dadka caamaga fi xaqi alcaami wa huwa man lam yaxsul darafan min alfiqihi qofka hanin hasaln waay qiib fiqi ilaahay kuma dee yahtadii bi ilaa baaqii kaasa caamo la reh caamagaas oo kale yani khatar waay marka walidaalika qof kasta muslim eh may waajiba cibaadis walila hariir inuusu barada cilmaga koo waajibu koona yani ilmaga waajibka may wale cibaadada la hariiri waayo salaadaas ee ka ansaa soonkaas ee ka ansaa seen istijoodaas yani dhahaara see nijaas in isku zuuri waxyaabahaas asaasiyaadka muslim islaamka ah inay qofka muslimka barado fahansanaada haddii uus yani in fahansanayneen dad fahansan saaxiible ayaa eed anka hirinaada muhiim waayo wajtinaabu lmubdilaati intii buriyaaso oo mayle raay salaadba buriyaas mubdilaatu salaad badayin hadalkaa kumade raashin aamooka kumade cawro furuntiya kumade waxyaabahaasoo dhan aad oo salaada ka jarta in isku ilaalido la shardiye markan hadathul asqar iyo hadathul akbar in laku dhooradiya waajib ya shardee waa ini ya shardee maa huwa alxadath lakbaru wamaa huwa alxadath lasqar waa kan anta laka geehi marka alxadath alaxdaahu hadathyaal ithnaan waay fi mafhuumi sharci walfiqhi hadath hadii laka er lamilankase asgaru koo yar iwa akbaru koo weyn waay fal asgaru hadathka yar maa waay owjaba waajibiya alwudua waysikii waajibiyaw wal akbaru hadathka weyn weynna maagi waay owjaba waajiba algusla goboskii waajibiyaw wali ad waysikii waajibiyaw mathalan adoo waysigad waysida buriyaaw hoob hakii darasaan hadathul asqar ha gabt salaad ma tukadu korto sheey hadathul akbarna mayleerahay wali gobooskii waajib yaw yacni way waa asqarka oob kan waajibka wiinba koy asqarka meelay dhahgale ma oo jabal qusla sida yacni yacni la kulunka oo way waaha qofka bini aadamka ay xaas iyo oo kulwada kulmeen jimaahi oo kale ama samee may kale aadadii xeelkii aadadii oo qofkii inkoyti oo kale wilaadadii oo kale waxyaabay unaha sheegn oo kale waay wali goboos waajibiyaa la ree owre in la asturo sharda yeerni owriyeen ma inshalbahaase afar waay qof megale owradiis mar kastaba haddii salaadka jara iyo haddii shilaysa iyo haddii dadla rooga iyo qof bilaamay xure awradiye fi salaati meelumayka jaree alamatu fi salaati awratu lamat odoomay liley milke haddii adduunyaduna hati roogno milke odoom qof biniaadan liley adduunka ma jartaat yani fikil qadiim waaye fikigii hore qadiimkaasaas sheegay in las odoonsadoona shariida ilaahay ma qabta aslan ilaa fi xaalaad daruuriya walistinaa'iya oo oo ah almisle la irhaw almucaamalatu bilmithli yani wajazaau sayiatin sayiatu miluha mislesaas kuwaa soo jare dadka muslimiinta iyo xarbu ku dhahay haddii oo dadka odoonsadaan adin wadoonse qaniini qaniini koo fujaa saas oo kale wal e maahin aslan islaamka asal shay ma ah ini way waa qof biniaadan loo doon ya odoonnimada muntashir calaa wajhi lardi ya islaam risaalada islaam yaa ilaahay hadiri islaamka ma insacyahay aadanaha si in horoogu lahay mata stacbadtum nnaasa waqad wulidat ummahaatum axraaran hadihi kalima almashhuura liamri bn alcaas radia allahu tacaala canh yaa saas waay markan odoomaytna haddii jarto la helo kan megalka lamid yaa laakin yaa fi salaati faqad waay use mutlaq waay owridiis yaana fi salaati faqad markii salaada ka jarta odoomayta maa bayna surati warukbati kan megalka lamid laakin megalka owridiis macna maylaka weda maa yajibu satruhu waay anta an us astur waajibka ata qofka riga ah may waaha haduuntiis iyo ukurshay intan dhehayd intaas ina jilib shay furo owro waay mamnuuc waay sharigi ilaahay inta kale ziine iyo quruxu iyo aadi dhagan waay haddii intaasan asturin owradiis ma furun lankan haddii la rabo dhaganka haddii fadaha kayaab lankan waalanyaa ma shaataan galad waay wali fadaha hale roy laakiin waajibka meelu waay oo ilaahay ka waajibi wa awratu lxurati gabirto xurada ee owradaya maaha fi salaati salaada gabarti xururada oo milka ahayn la aan lahayn awrada salaada madii ka jarta awradaya jamiicu badaniha badan shay dhonga awree maasi wal waji wal kafayni wejiga iyo lamada majimood waliha ku heli majimood may leedahay lamada kaf yacni meelon oo galante meelo dhagaagaas farnyaa iyo dhanaanad alaanqalada inta hor eh yaa leedahay wejigaas wejigana furnaade kafeen shayna furnaade intaas awro mee markii saas leey macnaa waajib maka niya asturta waajib sharci maka ah yani way waa laakiin in la fiiriy xaaraam waayo meelimal fiiri karo qur-aankana ciddaayo aragteen qofka mu'minka in qofka yaana saas oo kale kan megalka bayna surati rugbati markii laleey inta kale gabarta muslimka ini qof ajnabi megal e fiirida xaarama ku eta nafta titiye sida oo qofka megalka qof gabar oo ajnabi inuusa fiiriya xaaraman ku eta macnaa inte owre ah yani macnasheem haddii qofka intaa awrihiisa inta kale awri maliley in la fiiriyo banaan mee sharciga weliba haddii shahawo lan fiiriya ku dorantaba madaasay ku dorantaba qur-aanka ilaahayna subxaana watacaala eed eedaan ka edaay ma banaan awrada ilaahay qur-aan shayna ka edaay eedaan ka edaay maywaaha ani hindho la laaba cibaado waay ilaahay meeray gabro muslimaadka mayngaray ul dheer muxamadow waqul lilmu'minaati yaqludna min absayrihina wayaxfadna furuujahuna ini hindhooshoo laabadaan oo ajaanibta anfiirina la fari gabro musiibaadka ah ee furuujidiyoona xifdiyaan yaa ilaahay huduudu cawrati lmarati cinda nisaai lmuslimaat marka kaas waay waa maa bayna sururati warukbati amaa haddii gebro musimaad eye oo kale e iyo yeelay oo sir anku gudbiyaan gebirta haddii la roogda bayna sururati warukbati waa cawradiya ilaan gebro musimaad eh amaa cinda nisaai lkaafiraat gebro oo gaale eh haddii la roogda way waaha famaa cadda aladii yadhuru minha lidaruurati lqiyaama ini jirshay asturut waay liannahu yani ama mu'taman malku ini sirtiya gudbiido oo ajaanibtan ku sheekoyd rijaalu lmaxaarim markii la roogdona may waaha rijaalulmaxaarimta iyo waxyaabahaasna bedinsha dhonga cawre haakada ilaahayna regin mayna reg u lilmu'miniina yaguduu min abseyrin wayaxfaduu furuujahum dalika adnaa lahum dalika azkaa lahum saasa le mu'miniinta nimanka rega mu'miniinta ilaahay rasuulshii rumaayeyna hindhooshoo laabadeen maxaarimta gebro haweenka muslimiinta ay fiirinay wayaxfaduu furuujan firjaalshoona xifdiisadeen dalika azkaa lahum arrintaasa aan dhaarisan nadiifin an caishata mayliku yiri radi allaahu canha qaalat laqad kaana rasuulu llahi sala allah alay sl yusali lfajra liannahu ogayten rasuulka saxaabishay maca nisaa masaajidka la wada tukudi jiray isu imaamshuhay markan salaatulfajra la tukudi jirnay fayashhadu macahu nisaau min almu'minaat haweenka mu'minaadka in masaajidka la xaadiraan kala tukudi jire multafiya multaficaatin multaficaatin yo o duduubanyiin fii muruudihina go-yaalshoo ka wada duubanyiin waaye thuma yarjicna ilaa beytihina guryaashoo aan laaba maayan maa yacrifuna axadun yo o qof bini aadangan ankasna haddi marka mahalushaahidka may waaha multaficaatin fii muruudihina saas waaye habka lantukudaawaa saase yani safuufta si salaada lantukudaawa marka koowaad imaamka gale dadka orega ayaa ka higsidee weliba dadka ahlucilmiga ee fugahada ayaa ka higsidee sidii markii xaadithii wal hadirisaan si qofkaas lambedbaadiyo imaam langnagda hadin rega kirse hadin may ka higsideey al adfaal yaa ka higsidee yani ciyaalka ka higsidaayaan safka kale gebro way khalfa sufuuf iyo yoona safadaayaan markii salaada laku salaamnaqso salaam salaam laku er rega ma hajeesidaayaan ilaa gebro ku bahaan gebroha horey ku baxe regana markaas gudubaa hajeesidayan macnaa adabiyaadkaas iyo muslimiinta yaa antukudayan jamaac ahaan yaa antukudi jireen sida sahadee sharciga ilaahay hawaari diini saas waay mise yani dadka inay cibaado ahaan yoo is hakameeyaan hindhoosho hakamaysadaan sidii ajar iyo ciqaab aan ku rataabno saasa sharciga ilaahay ah laakiin yani ini qofka meel gaara us yaus yani ha infiiridoy oo kale do laakiin cibaawal adagkii hirin waayo oo iimaan ah waayo is asturowki owra asturowka sida shariga saasu marka awradana saas waaye awraadka marka may waaha awrat rajuli mutlaqan waaye walamati awrat lamati fi salaati maa bayna surati rukbati jilibka iyo haduuntintan dhahayt waaye wa awrat lxurati naagda hurudeer awrade fi salaati salaadanka awre jamiicu badaniha badansha oo dhonga awre oo hadii salaadaka jarta maasi walwaaji wejigi walkafeyni lamada majin walyaa ku heli wa awrat lxurati naagda hurudee walamati awratu lamati odoomayti awradie cinda alajaanibi rega ajnabiga ajnabi may la reey qofka gabarta guursada koro xadagshay gobado koro in adeerkay uu abtigayaa dhalay kuwaasoo dhan ajaanib waayo markii lan fiiriy hega maxram yani maxram may la ree ajnabi dida almaxram waa cagsa almaxram maxramka may waa qof gabartan isadii ha iska mehri oo leer sharca ahaanba in iska mehrisimaan waayo gabarta aawshe oo kale abtishe oo kale awshe haddii aadi aakuli haddii aadi le haddii wali lahaado way waa onogiya dhali oo kale waxyaabahaas waay haaskii aabbaha oo kale ariika haasiyay oo kale yacni jawaani badan oo kuwen laakiin ajnabi lanka adag ka guursi kor ajnabi waay sifadaasaan qaraaban ahaada qaraabanimada way waa in maxramnimada lamisha led saas waay wa cinda maxaarimihimaa gebiro yani gebirto hurrada tan odoomaytee haddii maxram maxram may la reey qof yeena ka hashe aninbanaanana an guursi kornale haddii la roogaan lamaadiyo b iwa nisaai wa cinda nisaai xewaan weliba muslimaad haddii la roogaan maa bayna surati warukbati jilibka iyo ukurka intan dhahay cawradiyo macnaa anta waajib amadaasani asturaan hoo maxramjoo la roogaan ama sameena gebre oo muslimaad aamiin a la roogaan yani asuratu warukbad jilibkii haduuntantan dhahayto cawradiiyo gibirta madaasay yani xilagusige maanaa ant intii asturta waajibka intaas waay faslun haadaa kan fasulunkiyo shal biyaa waaye shuruudu salaati salaada shuruudyaashay thamaaniyatun siyeed waaye dahaaratu lxadathayn lamadii xadad lagu daa'irahaad waaye wa dahaaratu daa'irahaada waaye an an najaasata najaas lagu daa'irahaada fi thawbi marada iwal bedani bedanki wal makaani makaan lagu daahiraad qofka salaada tukudaa maradiisina daahirahaad badanshay daahirahaad makaankusu surinyi daahirahaad waay wa satru lcawrati cawro la asturoo shardee wa istiqbaalu gablati gablada la qaabalo shardee wa dukhulul waqti waqti galowshay shardee walcilmu ogaadoo la shardee bifardiyatiha fardiyati salaati salaada faradnimadeeda laka cilmi lahaad wa anlaa yactaqida nin taawina la shardiya magcagii daysanahayn qofkan aaminsanahayn faradan farad faradkaasoo min furuudiha salaada fardayaasha kumadee farad mucayana sunnatan in sunna isnigmalayaan waay waijtinaabu lmubdalaati intii walburyaasku dhoorsoosheel shardiye al ahdaathu hadatyaala ithnaani lam waay asqaru kooyar iwa akbaru koowiin waay fal asqaru hadadka yar maa waay owjaba waajibiye alwudua weysi waajibiyaw wal akbaru hadadka wiin maa waay owjaba algusla goboos waajibiyaw al cawraatu owriyaal arbaun afar waay awratu rajuli qofkii meelkahay awradiisu ay mutlaqan duuduuba mutlaq maylka jeede haddii uuse shaleediis ay haddii salaadka jar haddii jamaaco la roog haddii salaadka banaansha roog kulli iska dar yani maa bayna surati warukbati haduunti iyo ukurka intan dhahayt waay awradiis walamati wa awrat alamati addoomayti awradiye oo fi salaati addoomayti liley milkiga eh fi salaati salaad dhatiye anka awre ye hatatan sharduway salaada dhatiye madika jarta maa bayna surati rukbat yuhen anta waajibkay asturta asturta lafadaw tan lamaad awrat lxurati gabarta horada ee awradiye waay fi salaati salaadin anka awre jamiicu bedaniha bedanshe dhonga awre gabarta madii salaati kudaas yani hataa lugaashe hadii inti sajud lugaashe bayaalsho reedli ku araga salaadiya buraas maasi wal wajihi wejigi wal kafeyni kafeenka walaha ku heli lama- lamada majimaad iyo wejig walaha ku heli ilan wejiga dhulka la dhake lamadan yani wa cawratu lxurati gabarto xurada ee awradiyana iyo walamati tan sadexaad oo doomayd awradiyo cinda alajaanibi haddii ajaanib la roogaan jamiicu lbadani bedinsho dhonga cawre hataa wejigii kafeenkii cawr waay maanaa mal fiiri karo wa cinda maxaarimihima haddii lamadaas maxaarimtii oo la roogaan maxaarimay la ree qofka nikaahasho onga wadaan wanisaai waa cinda nisaai haweenka haddii la roogaan maa bayna surati ukurki wa rukbatin tan dhehay tahay afartaasna awriyaal waaye awre afartaas allankaasi al awriyaad awraad af hadihi alarbaca ya awree insha allahu tacaala eh, mayba haka gaabiyaane dersigii eh, eh, un akriyani antaa ka koobaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh